bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sagaalada ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka qodobada aan kusoo qaadan doono barnaamijka waxaa qayb ka noqonaya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed saxaafadda ayuu xalay kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimada dalka raaligelin ayuu ka bixiyey qaybo ka mid a khudbadiisa uu shalay ka jeediyey magaalada muqdisho halkan ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee xilka ku wareejiyey madaxweyne farmaajo waxa uu ka digay in burbur dalka la geliyo isagoona sheegay in madaxda hadda jirta aysan jirin wax lagu aamini karo dowladda hadda jirtana ay tahay mid baalmarsan sharciga halkan ayaan qaybo ka mid a khudbadiisii oo aad u xamaasad amaba xasaasiyad badan kugu soo gudbin doonaa qaybaha kale waxaa qayb ka noqonaya ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan xildhibaan daahir amiin jeesow waxauu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka ee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed waxuu uga digay inay taageeraan axmed madoobe uu ku tilmaamay inuu yahay ushii amaba warankii ay kenya u adeegsan lahayd soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan xubintii kalamaan gabagabadana waxaad maqli doontaa
hadda waan soconayahay sun jacayl haygu dilidhaguhuu sifeeyaa hadalkaagu simaanay osalaanta guudiyo sawirkaagu waynoloo
waa heesta gunaanadka barnaamijka u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka falanqaynta wararka ee raadhiw cadaado mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowna barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka garaabay qodobada uu shalay jeediyey magaalada muqdishona uu ka jeediyey qaybo ka mid oo siyaabo kala duwan loo fasirtay dadka reer koonfur galbeed siyaasiyiintoodana ay siyaabo kala duwan kaga hadleen taasi oo mar khudbadiisa uu kaga hadlayay koonfur galbeed uu tusaale ugu soo qaatay gobolada bay iyo bakool haddaba waa kan isagoo arrimahaasi ka falcelinaya kana raaligelinaya shacbiga iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed bismilah alxamdulilah wsalaatu wasalamu ala slabad asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mar kale waxaan rabaa inaan ka cudur daarto hadalka aan sii uri laga yaabo dadka qaarna si inay u qaateen maanta markaan gobolada tirinaya maamul goboleedyada gobolka koonfur galbeed waxaan mataqaanaa soo qaatay bay iyo bakool oo aan ula jeeday koonfur galbeed marka waa ka cudur daaranayaa waxaan ula jeedana waxay ahaan koonfur galbeed mararka qaarna waa iska dhacdaa dadka luqooyinka ku takhasusana waxay yidhaahdaan waa bannaan tahay gaar ahaan marka luqada carabiga ee dadka haqaafadeeda leh waxaa la yidhahaa inaad magac mataqaanaa magaalo sheegto oo loola jeedo maalan dalka soomaaliya oo kale waxaa loola jeedi karaa muqdisho waa loola jeedi karaa mararka qaarna waa iska dhacdaa marka waa ka raali gelina walaalahay dadka isku dayaaya inay fikirkaas fikir qalloocan ama tafsiir qalloocan saarana waxaan leenahay raalli ahaada wax badan oo kale oo aad ka shaqay kartiina jire waxaas ku mashquula aad iyo aad umahadsantiin wassalamu calaykum raxmatullahi barakaatu madaxweyne hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayuu ahaa intaynu ka bixin madaxweynayaashii dalka soo maray arrimahooda madaxweyne hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weerar waxuu ku qaaday dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay inaysan jirin dowladda hadda jirta wax lagu aamini karo sidoo kale wuxuu uga digay in shacbiga laga dabageeyo islamarkaasina loo celiyo burbur iyo dagaaladii horey loo soo maray
broses socda waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqol kiiba boqoloo saxya soomaaliya maanta boqol kiiba boqol wax saxa ma jiraan laakiin waddo dheeroo eber ahaan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan loogu qabsoomeen nidaamka federaalismka dhexdiisa dhibaataa ka jirto wax badanoo dastuurka xaggiisa ka qabyo ahaa jira wax badanoo maxaan ku dadka soomaaliya inay ka doodaan iska warsadaan loo baahan yaha jira laakiin maaha dheelalaawga iyo dhayalkaa laguma bedeli karo lagumana carqaladayn karo dhibaato iyo waxaan dowladnimadii tii qaranka un aad su-aal gelayseen dadka deegaanada degana tashaday hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana idinka qaldanay sidaan si ma ahane ha la toosiyo in la yidhaahdo oo la dhex galo oo la waxay u baahan yihiin waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karina dadku intay isu yimaadeen iswarsadeenay nidaamkaa samaysteen waxbaa ka dhiman hadday wax ka dhiman yihiin in la dhammaystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dowladduna ay fududayso ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfisay isu keentay walaalaysaan laga shaqeeyaa laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii baryihii dhaweyta dhacayoo dhan si saxa oo maxaanku idhahday dowladnimadeena saacidaysa ma aha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dowladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliiska looyacaddo ka shaqaynayo iyo midka raaskambooni ka shaqaynayo iyo midka raas caseer ka shaqaynayo halkana xamaraa laga bedelayaa dowladda dhexa bedelayso gabadha umulisada ee maxaanku idhahdaye baar dheere oo hooyada joogta umulinaysa ama maxaanku idhahdaye qandala muxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama hiiraan umulin halkaana laga bedelaya sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay boggi soo laabmay waxay ku qornaa inaan akrino macna ma samaynaysa boggan horyaal waxa ku qoran inaan akrino waxna ku qoranno maanta waayo waxaa loo taariya marka si kasta nidaamka nidaamka federaalka laga guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dowladnimada aan naqiino shalay oo aan hibanayno waa waa midaan sheegayo calool waxay ku bukooto laguma daaweyn dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arrimahaas aan leenahay waxaa soo haray marka dadka soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago war intaas oo isku toosan oo dastuur qabya leh oo maxaanku idhahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga kari laayahay war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinine waxaan koob iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan aad dhiman ee hal iyo laba kale ma ku dari kartiin fadlan ku dara aan idinkula darno war maxaanku idhahdaa dhinacaasaa waddada inaga jirta aan aadno dadka lagu kari laayahay oo ilaa iyo maanta sharciga see ugu tomanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxaa hadda ka socdo kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaalada muqdisho iyo dadka ku nool caasimada jamhuuriyadda sida ay u taalo dadku inay noolaalaayihiin dulqaadka dadka muqdisho ayaa dowladdan ku jirtaa dulqaadka iyo dowlad jacaylka ay qabaan dadka muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leeyahay dadka yaan laga dabageynin horena waa u dhahnay markalna waa ku celinaynaa dadka maragah laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo markii waxaasi ay waayeen shalay wixii dhaca waa la garanaya maantana wixii shalay dhacay dadkii ogaayo xanuunsanayaa dhowraya weli oo la warmaya war meeshii shalay uma noqon karno war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walbaa xuduuday leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii waxan nidaamkan federaalismka iyo dalku inay tashadaan wuxuu u yahay isbuunyo u dhaxaysa oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwan yihiin dowladnimada federaalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhan oo wada xanuunsan lahay qayb ka mid a hadday jirka xanuunsan tahay intayna kale inaan u gurmayn kismaayaa dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagu annagoon dowladda ahayn maanta aanan hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalaan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhex galaan wax badanna waa ka qabteen laakiin doorkii dowladdaa ka maqan dowladdu iskuma dayin haddii kismaayo wax ka qaldan yihiin in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkay muxuu shidaal kusii shubaysa dabkay shidaal kusii shubaysa in holcu intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso oo ka waxayso ilaa iyo wixii shala dhacay ay muxuu ahaay ay ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye aragnimaha muggaan leenahay marka maanta dowladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaago xitaa waxa dowladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummaddan in lagu aamino maalin walba xuduudda ay lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dowladnimada iyo sharciyadda dowladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyadda iyo dowladnimada muxuu ahaay dadka soomaaliyeed dowladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taasi inay maalin walba dib usoo dhacayso soo yaraanayso barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan markan xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa uu baaq u diray madaxdii dalka soo martay ee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed waxa uga digay in ay taageeraan amaba u garaabeeyaan axmed maxamed islaam axmed madoobe oo uu sheegay inuu yahay waran ay u adeegsanayso dowladda kenya xukuumadda federaalk soomaaliya ayna doonayso in waxyaabo badan iyo dana ay ka leedahay soomaaliya uu fuliyo ma waxaa shaka gelinaysa waxaad isagdhigaysiin puntland iyo jubbaland yaa isagdhigaysiin wallaahi puntland waa u gafteen raalligariin ka bixiya raalligarin ka bixiya puntland waa u gafteen oo ka raalligareeya puntland waxaad ku dhigteen oo iyo magaxxumada aad saarteen aad iyo aad ayaan uga xumahay in aad maanta isgarab dhigtiin puntland doorashadii ka dhacday iyo tan jubbaland ka dhacday maxaa saddex madaxweyne oo isku jifiya meesha dhigay oo awood ciidan isyugufaanaya maxaa dhigay ii sheega su-aashaas iiga jawaaba maxaa ka soo ceeriyey ninkan hadda garabkayga fadhiyay soo ceeriyey oo muxuu aha xataa irarka ismaajooga loogu diiday yarow maxaa soo ceeriyey oo maraykanka ka yimid oo musharaxnimadiisii iyo caleemisaarkii iyo wax walba samaysanaya way awoodeen xamar intay xamar yimaadeen ay madaxweyneyaal sheegteen annagaa dhahna iska dhaafa madaxweynaha sheeganine ceebaa idinku noqonaysaa maanta inaad dadkaas dhabarka ugu fadhiistaan degab ayaa dhabarka laga saaray xoog badan xilligii madaxweyne xasan sheikhaana laga saaray inaad maanta tiraadn degabka iskama qaadi kartid aad idanka ku fadhiisatiin waa guuldarre u soo hoyatay dadka aad matashiin iyo dadkaas soo matali jirteenba aad iyo aad baan uga xumahay ninka la yidhaahda axmed madoobe wuxuu u shaqeeyaa haddaad moodeen midabka soomaaliaas uu egyahay kenya u shaqeeyaa shalay etoobiya u shaqaynay tigrey uu shaqaynay weliba tigrey maanta meeshii waa ka baxday wuxuu u shaqeeyahoyaa maanta uhuru kenyaati iyo iyo baddii madaxweyne xasan sheekh oo adiga aad dacwadeeda badda aad geys ayuu difaacohoyaa uu rabaa kenya inuu gacan ku siiyo usha soomaaliya ay kenya ku garaacaysa ay rabtaa axmedooba inaad ka dhigta idinka marka ma ushii baad taageeraysiin usha kenya haddaad kenya taageeraysaan si bareera u taageer adaa badda geey dacwadeeda qalad inaad ku geysa qiro saxaafadda isiigu yeer haddii kale kenya hanoo lagu qabaninaha oo axmed madooba inay nagu garaacda rabtee ka leexda madaxweyneyaalkaynay sharafta lahay oo qiimaha badnaayaa tihiin ka leexda shirka jaraa-idood qabanaysiin soomaaliya waa idiin fiirsanaysaa ma axmed madoobaad doorasho ka helaysaa xisbiyaalaad madax u tihiin waa axmed oo qof ah iyo shacabka soomaaliyeed oo jubba degan kumaad adla cod ka rabtaa adiga waxaad cod ka rabtaa shacabka haddaadna cod rabin berrina aadna raalli ku noqon doonin doorashada axmed madooba uu sameeyoo kale haddii farmaajo iyo kayra ay sameeyaan aadna raalli ku noqon doonin anigu hasha maankayga gaday masaar baa ilaqdaya iga taaganta waa garan la'ahay runtii waxay dhaheen dagaalka sheekh shariif wuxuu yidhi dagaalka wuxuu ka soo bilowday guddoomiye jawaari ka soo bilowday uu yidhi riditaankiisa war guddoomiye jawaari xildhibaanaad doortay xildhibaanadii doortay ana xilka ka qaaday anaa ka mid ahay dadka xilka ka qaaday qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaan kalamaan
anaa dowlada anaa darajale waxaan doona fali ka digtoonow dabhulaaqay noqotee
safar aadow safar diidaan aragne safar aadow safar diid ha isku noqon
deen dambeeto dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dab mulaaqay noqotee dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doonays ku noqon war heestu saas ma ahayn ahna waalinina dawlad doono dawlad diidaan aragne dowladiidow dowladoon ha isku noqon war sidaasi ma ahayne doorasha doono doorasha diidaan aragne doorasha diidow doorasha doon ha isku noqon ereboorfur ereboor xeraan aragne ereboorfurow ereboor xera isku noqon اعتراف دونو اعتراف diidaan aragne اعتراaf doonow اعتراaf diida isku noqon war maanta isii qarameed qaadaysaan ma waddankaan igula qabsaday war sheekh shariif ictiraaf looma diidine kismaayaa loo diiday shiiqu safarow shiiqa diidaan aragne shiiqu safarow shiiqa diid haysku noqon war horta waaba yaabe jidka xidhasho mooye miyaan xeelad kale jirin waree dhammaanto dhan waxaad la qaylanaysaan soo dowladdoo jidadkii dhulka intay horey u xidhay jidadkii hawadana ku dartay uun maaha horyaaleen somalilan mar hore isku dayda inaad cunaqabataysaan dee iminka haddaa idinka is cunaqabataynaysaan annagu waa ku faraxsannahay war faysal cali walaa wuxuu yidhi soomaaliya waxaa u soo baxay siyaad baroo kontajir ah now wadda eedha faysal calwaraabaxo ma ogi toddobaatan jir maxamed siyaad barraa hargeysu xukuma shalayna sheekh maxamed idriis buu magaalada hargeysiya somalilan oo dhanba ka masaafuriyey war shiikh madaxweyne noqda iyo shiikh caadi iyo isku mid maahana labada shiikh kala saar maandheeyow sheekh shariif haddii hawada laga xidhay mow badda iska maaro eedda war ma hayside caleemasaarka axmed madow waxa badda ugu qayb galaya waa deni horta kaale kismaayo haddii cunaqabatayn la saaray axmed madooba muu caleemasaarkiisa cadaada ku qabsado ilaan cadaadu ku soo korayo warwar ma haysaane madaxweyne sheekh shariif maanta afkuu furto war sheekh shariif weligii dowlad ma dhaliiline sidee wax u jiraan warnamiya walmooshiidiin dhejihooblita taabad honjufa bilaawe war warka aadan isaaq aan idiin fasire wuxuu idin yidhi dheriga kulaylka karka ka keena war ha nugu soo xoomininee warka naga suga sheekh shariif wuxuu yidhi farmaajo asagoo boorsadiisa iyo suud wata ayuu dalka yimid kayrana sidoo kale wax hantiyihiile kama gelin dalka annaga dhismaha dawladnimada naf iyo maalaa nooga baxay hantiyaan gelinne dad badanoo qaaligaan ku weyne mana oggolaanayno in si fudud loo burburiyo halkaa ay marsiinayaan ha joojiyeen war sheekh shariif hadalkiisa maadan dhegaysane stoob halka aad marsiinaysaan ku joojiya soomaalina ha isku timaada ayuu yidhi war sheekh shariif waa kan le nimankan ayagaa suudlay garoon ka soo degeen markay garoon ka soo degayeen muxuu ugu celin weye maanta lama celin lahayn war sheekh shariif madii naf i maala giliini usileeye horta maal meelisnin yaaloy naf ma aha iyoobi reedjay mayba giliyeen darahi soo ba'aawimay meega naf eka baaba'di war xisbiga xasan sheekhay nabadda iyo horumarka waxay dhaheen waxaan ku baaqaynaa shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda si aan xaaladda jirta ugu wada tashanno shacabkan waxaan ugu baaqaynaa bay yidhaahdeen inay taageeraan dadaallada lagu ilaalinayo dimuqraadiyadda curdunka war war ma haysida xasan shiikh laa hadlay wuxuuna yidhi soo wareejinta hawada dhib badan baa laga soo maray maanta markay dawladda gacanta u soo gashay inay sidii hubkii ku dagaalantaa waa qalad war waxaan la yaabanahay oon fahmi waaye saamilayda siyaasaddu yaa waayo yaase saamiga siiyey ma bulshada soomaaliyeed mustaqbalkeeda aa dhowr qofood ka tashanaysaa war waxeedadii dhigu maraaye war xasan sheekh iyo sheekh shariif waxaan dhihi lahaa hal sanaa soo horay diyaaraa sheegaysiin gurigii inay dhigaar ku galaysiin ee isdejiye bal adarkay sanad kadib nabad iyo nolol inay tush dhahaan ayaa qawaaf looga qabaa xariifow ma kaa qaadanin amalaa ka weynno waaba la yaabanahay waddankan dadkii iska lahay halkay jiraan ayay adaa ka haray war dawladdu waxay soo saartaa la yidhi wareegto ay ilaa lix iyo labaatanka bisha uga mamnuucday wax allaalayo wixii diyaarad kismaayo tegi lahaa axmed madoobana kowda bisha soo socotaa loo malaynayaa inuu ka dhigto caleemasaarkiisii war warqadaha maa dhammaada warqad kalaa la soo saari karaaye dalkoo dhan iyo danihii shacabku ma axmed madoobiyo hoomaar bay waxa yarnaanayaan marka war war ma haysin ilaa madaxweyne nabadii nolol kismaayo ka fadhiisan warqadahan waa soconayaan war anu horta waxaan la yaabanahay aabbahan carruurtiisii la xafiiltamaya war nimayaw ijiid aan gujiide waa gacmadaalise ma nagala hertiino ayay arrintaanu arrin waayeel maahana ka dhex bax war muuse suudiya cabdixaashi ayagaa odayaale ma arrintaas safar geliyaan baraadarkay jawaari mar roo baxay war waxaa la yidhi dawladnimo ma damac baa orod iyo dadaal iyo degdeg iyo fudayd iyo jacayl iyo ma dooq baa durduro geel baa ku jabaye damaacuna waa xun yahaye dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war cunuqabateyna lama huraan waay war waxaan idin odhan lahaa mas-uulnimadu waa xaal baahida markaas oogan maarayn taqaanoo uga muhan dan maqanteeda u masaafo noqoto ku la yidhi halkaas maamul lama odhan ka meermeere kumintid ayaa la yidhi marka dawladdu inay maamulkeeda ku mintidta maxaa loo diidayaa shacabku inuu xorriyaddiisa ku mintida maxaa loo diidaya war lan welba inoo minjayka mintida aynanan diidnay maandheeskow mintid qaldana la diidaya waryaa mucaaradaad tihiin khayladiinna waa maqlaya maanta oo dhan dalka dawladdaa ka mas-uula amarkay soo saartana waa in la qaataa
warwar ma haysaane xildhibaan fiqi banaabaxyuu ku baaqay marka waxaan la yaabay dadka meesha ay u tuuri yihiin warshe shariif wuxuu yidhi dowladdu waxay ku mashquulsay inay kismaayo dadka celiso ciidankii soomaaliyeed ee shalay la xasuuqana juuka ma aysan dhihin war sidaas ma aana nin weyn jabkiisa waa qarsaadaa war dowladdu waa urdun waana yar tahay laba furimoodna hal mar kama wada dagaalami kartee hadda midda maamul goboleedyada ku furana midda shabaab dib uga dhiga oryaadheen annagu dawladda nabad iyo nolol facebookaan kala socon jirnay dee facebookina xalay waa looga adkaado dhallinyaradii facebooka ka heshatay qaninduus baa tahay in la ruqseeyaan u malaynayaa war adeer wax walba waa qandaraas qandaraaskoodaa dhammaaday niminka war sidaa ma ahee duqbuluq oo odagii facebook odhan jiray qarandumis baad tahay qabyaaladiistaad tahay dowladdii bulad buruufka ku qaaday facebook kama maaranto war dawladdan waxay facebooka ka aragtay si degdeg ay ugu jawaabtaa warna miya weji buugin aftiis afgoy walaayay hogaaska ee leeflaxan kagala koray su'aalaha war madaxweyne farmaajo war kama haysiine wuxuu joogaa new york shirka qaramada midoobna ka qayb gelaya madaxweynaha masar oo dadkiisii xarunta qaramada midoobe ku hor bannaan baxayaanba waa ka qayb gelaya madaxweyne farmaajo ma inin diidasan reer usoo askartiis dhamaateen oo shirkaas ka qayb gala war madaxweynuhu inuu new york ka qudbeeyo raba in gadaashiisa buuq iyo qaylo laga furo ma ahayn warse kasta haddii sanqay liidan madaxweynaha u qudboys af ingiriisi waay waana toos sameelahanka akriye war beenta iska daaya madaxweyne farmaajo ayraboorka cid ka celi kartaa ma jirto waana ka soo degayaa markuu maraykan ka soo laabto war wasiirka amniga imaam nabadoon ugaas islow ducaale wuxuu yidhi waxaa gurigayga igu soo booqday duubabka dhaqanka sida imaam maxamed yuusuf ugaas maxamuud cali boqor cabdulaahi geeddi nabadoon muxudiin xasan waxaana kulanka igu weeliyey wasiir cismaan daallo guddoomiye cumar filish xildhibaan carabow iyo xildhibaan xuseen caraale dowladnimo ayaanana deeqdou yidhi war wasiirka waa lagu kalsoonaya waa ognahay raggii nabad inoola ka tirsanaa ma dhammays salaada cali jeele cali geedi sheekh cali wajiis xaggee ka baxeen war raggaasi meel ma fadhiyaan shaqada dhinac kaley ka wadaan war war ma haysiine shabaab waxay soo bandhigeen gaadiidkay ciidanka ka furteen dad badanna waxay cabsi ka qabaan gaadiidkaas inay ku soo weeraraan ayagoo loo malaynayo inay ciidanka dowladda ay wataan weliba muqdisho aad looga baqaya ayaa la yidhi xildhibaan maxamed idriisna wuxuu yidhi shabeellada hoose baabuurta ka imaanayso aad ha looga digtoonaado war jubbada hooseba waa tii hawada laga xidhaye shabeellada hoosena maa dhulka laga xidhaya isaga waxba nooga soo gudbina shibeelaha hoose ha lihilo shibeelaha hoose ha lihilo kii wari awnana dalaabilaashka gaalka ayaa kuweydiisadaane reed war jannaale ayadoo shababaystaana guddoomiye loo magacaabay war war waxama ogdiine daaxish daaxish waxay dhaheen annaga ciidamo cusub ayaa tababar u wadnaa marka waxaa la yaabanahay soomaalidu isku mashquulsan iyo cadowga u tababaranaya war john baydhan wuxuu yidhi donald trump baawarka madaxweynenimo waa abiyuus gareeye dad shisheeyaha oo telefoonnada isagala hadlaya afar iyo labaatanka saac waa in imbiijmentii lagu sameeyaa buu yidhi war dogonka kano abiyuus abiyuuskun kurburooha kanaanay ma abiyuus abiyuuskani hoos sheentay adiina war siyaasiyiintan aan ka hadlayno wejiyadooda waa gaduud caddaan iyo baluug meeloo raacna ma leh waryaalheen gudhuyey annaga markuu sheekh maxamed idriis warkiisa nagu batay waan iska mustaafirinay markaa wixii warkoodu idinku bato miyaa iska mustaafirsaan waryaa warkaada warka dibaddu ahay maxaad warkaan u soo dhex gelinaysaa ayaan ku qaadano halkaa waaye war wixii waalan ii keena anaa dawinaya ii keena wixii waalan digtaano dawladdu maarag oo ito maakadeersi waalatahan dareema iida waad waaladin waad waaladin war naga taga balayahadhagaha iima wada waalan iimaw
war jacayl madax lagu mandhoqday sharciga lagu
way mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan guud ahaan intaas ayaana jecelaynaa kusoo gebangabeeya saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa heesta gunaanadka barnaamijka nabaday
waa ereedii xuseen sheekh bixi laxankii xabiiba kayf codadkii waa xabiiba kayf iyo aan ka dhicin maxamed suleymaan gurey iyo muusikadii macalinka maxamed krama city u k london studio
halkii sirtaydiiyo ana sheegta saanahay awarnaan ka sugayo waxaa tahay qalbigaasu dhan sabanada warkaagiyo maambasalowga caashaaqu halka aad ku sugantay subax nooligeeya
dhaqtarkii sirtaydiiyo ana sheegta saanahay awarnaan ka sugayo waxaa tahay qalbigaasu dhan sabanada warkaagiyo maambasalowga caashaaqu halka aad ku sugantay subax nooligeeya
ha igooyin seedaha haygu xiran silsiladhiidha hadda waan soconayahaye sun jacayl ha igu dili dhaguhu sifeeya hadalkaagu simaanay oo salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo
haygooyin seedaha haygu xiran silsiladhiidha hadda waan soconayahaye sun jacayl ha igu dili dhaguhu sifeeya hadalkaagu simaanay oo salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo
subaxii la joogaba waxaan saadinaya anuu sow jadaacda adna saygiyaan rabay satirkee wuxuu qoray layna seejin maaye maantay sadkeeniyo calafku isku soome
subaxii la joogaba waxaan saadinaya anuu sow jadaacda adna saygiyaan rabay satirkee wuxuu qoray layna seejin maaye maantay sadkeeniyo calafku isku soomeen
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuraddaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo saadaashirumowde xasaldhigo jacaylku yehi samo igula dhaante
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuraddaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo saadaashirumowde xasaldhigo jacaylku yehi samo igula dhaante
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuraddaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo saadaashirumowde xasaldhigo jacaylku yehi samo igula dhaante
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuraddaada kaarkahayo salaama adoo maqan